shirkan gaari ayaa ka dhacay galbeedka dalka itoobiya gaar ahaan magaalada giligil beles ee ka tirsan gobolka benshaguul dhacdada shilka ayaa timid kadib markii gaari weyn oo nuuca baldoosarka ah ku dhacay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada wuxuuna jiray dad halkaasi ku sugnaa khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shilkan waxaana ku dhintay toban iyo sagaal ruux oo ay haween ku jiraan halka ay ku dhaawacmeen toban iyo saddex kale mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda adisababa waxay sheegeen in shilka gaari uu sidoo kale dhaliyay khasaare hantiyadeed oo ka badan konton iyo shan dhibic shan milyan oo lacagta birta itoobiya ah una dhiganta qiyaastii sagaal boqol iyo toddobaatan kun oo dollarka maraykanka ah shilalka noocan ah ayaa sanadihii u dambeeyey ka dhacayay gudaha waddanka itoobiya iyadoo sanad walba la diiwaan geliyo in ka badan afar kun oo dhimasho ah halka ay ku dhaawacmeen tira ka badan toban kun oo qof sida laga soo xigtay hay-adda dhacdooyinkaasi u qaabilsan itoobiya